barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha abriil waa toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mida qaybtii u dambaysay ee silsiladda gobaad anaa gaari haystoo gunno iyo aruurtoo norwey baan ka guuxaa gelbiskuugu tumaya anaa geela foofsada geesleyda maaloo guruceel jannaa taal taraa gaari weyn baan guudkiisa saarnahay galayr baasaboorlaan gacantaada kuu gelin khatar baan ka goohaa carab goosa weyn baan batroolkiisa gurayaa hee taro maxaa xigi doona iyadoo dhammaystiran goordho ayaad maqli doontaan sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
weelkaagu haddaanu buuxin wax saarku ku qabana oga weedhaadu italyara
codkaasi dananayana goor dhow ayaad sidoo kale maqli doontaan isagoo dhammaystiran oad ka bogan doontaan heestaasi dabacsan ee fanaanka saalax qaasim waxaad maqli doontaan sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba hase ahaatee marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
xogayaha difaaca dalkan maraykanka ashton carter ayaa tegey dalka hindiya halkaas oo uu kulanno kula qaadanayo mas-uuliyiinta dalka hindiya waxaana labada dhinac ay ka wada xaajoonayaan iskaashi ballaadhan oo dhinaca milatariga ah carter ayaa eegaya sidii kor loogu qaadi lahaa qalabka casriga ah ee dhinaca difaaca iyo iskaashi kale oo dhinaca ganacsiga ah oo dhex mara labada dal waxaana arrimaha uu doonayo in kor loo qaado ka mid a xidhiidh toos ah oo dhex mari kara labada ciidan ee labada dal iyada oo ay isla gaadhi doonaan heshiisyo kala duwan dacwad ogayaasha dalka beljum ayaa sheegay axaddan maanta ah in shabakadda argagixisada ee lala xiriirinayo weerarkii bishii nofembar ka dhacay magaalada baris inay qorsheynayeen weerar labaad oo ka dhaca dalka faransiiska laakiin ay bishii hore weerareen magaalada braselis oo ay halkaasi u weeciyeen weeraradii ka dhacaya garoonka diyaaradaha ee magaalada braselis iyo goobta tareenada laga raaco ayaa waxaa ku dhintay laba iyo soddon qof waxaana uu yimid maalmo kadib markii ay boolisku xireen ninka tuhunka ugu weyn looga qabay weerarkii baariis ee saalax cabdisalaam mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan sidaan horeba idinkugu ballan qaadna idinkan aad sugaysaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waa kan ismaaciil xuseen farjar oo soo diyaariyey soona jeediye
waa qaybtii sagaal iyo tobnaad ee silsiladda gobaad ee qaybta ka ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waa qaybtii ugu dambaysay taxanaha gobaad oo aad soo dhegaysanayseen tan iyo lixdii bishii diisembar ee sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka sheekadan oo ka bilaabantay dhallinyaro guurdoona oo ku nool magaalada hargeysa iyo oday u soo golo fadhiistay gabadh wiil kale la haysa ayaa haatan ku soo afxidhantay iyada oo gobaad ay ku sugan tahay dalka britain islamarkaana ay door biday in ay saf u gasho qaadashada caydha ama taakulada ay bixiso dowladda ay dalkeeda joogto iyo in ay buug iyo qalin qaadato intii ay silsiladda gobaad ay socotayna waxaa ka qayb galay ilaa siddeed iyo soddon hal abuur oo kala jooga labiyo toban dal oo dunida ah waxaana silsiladda lagu baahiyey ilaa koob iyo toddobaatan maanso oo ay kala tiriyeen hal abuurro ku kala nool afar qaaradood oo dunida ah haddii aynu gudagallo qaybteennan ugu dambaysana waxaa sheekadu toddobaadkii hore inoo joogtay iyada oo gobaad ay soo tirisay maanso gunaanad ah laakiin qaar ka mid a hal abuurrada oo maansooyinkooda ka soo gaadhsiin waayey toddobaadkii hore islamarkaana la soo taxnaa silsiladda ayaa yidhi kelmaddayada aan ka dabageyno inta raadku qoyan yahay waa kan hal abuurka da'da yar cabdirabbi bashiir guuleed oo ku nool dalka bakistan oo soo tiriyey maanso xoogaa wakhtigeedu dheer yahay isaga oo dhinacyo kala duwan taabanaya hooyaalo gabayeed ku iftaxay garaadkaya gacal iyo xigaalow salaan iga guddoonsada maansadii goobaad ee gurdankeedu baxayee gaylan lagu abraaree gudbantee isdhaaftee isasaar gamaamudan ku giraamay baanaha goodigiyo tookhana nin kasta halgooyada ku girmaaminayay hal abuurro gaanihi galbiskeeda mariyeen toban iyo siddeed goor muddo waanigii gelin waa gunaanadkaygii aan gadoobta yeelkiyo wadaantayda geliye ismaaciil mareegaha geli oo iga gaarsiiyey yaxyihii gobyaayiyo gobaad ina warfaa iyo gurya sama hargeysiyo guruceed nin joogiyo odayadii gurxamayee niyo gaararkeediiyo viilan gunteediiyo kuwii ay gufaacadu qurbo geysay waa hore anigoonan jiiftada ku afmeerin gabayada abwaanadu gudbinayeen anna gabay shixmadan baan god- godadkeeda dhigayaa inkastoo gobaad tiri kala guurka maansada gacalow isaamaxa waxse uurka gubayaa gujin oon ka odhan weedh su-aal gaaban baan weli laga sheegin goobtan wargobaad ninkeegaya rag gartaa ma weydeen anaa gaari haystoo gunno iyo aruurtoo norwey baan ka guuxaa galbiskuugu tumaya anaa geela foofsada geesleyda maaloo gurceel jannaa taal tara gaari weyn baan guudkiisa saarnahay galayr baasaboorlaan gacantaada kuu gelin qatar baan ka goohaa carab gowse weyn baan batroolkiisa gurayaa gablan tala adduunyoy nin kastaaba soo guur ku hadaaqiyay goobtee nin guntiyo nin geeraara nin gartiyo nin goofaasha gobaad guud haldhaaley nin gaya iyo ninaan geyin su-aal gaaban weeye nin gartaa ma weydeen afgoobaadsi guul noqoy gataatigu awood noqoy garow iyo bariis iyo gudur iyo baraar iyo goonjiyo mud shiilnaa gasiin caana lagu daray baan guriga dhigayaa jiimkan isgoynon gambaan madax ku xirayaa ama kaagna gelisaya xodxodsigu hadmu galay mahmaahyo guun ahaa goodaxow tilmaantae haddii geel habeedii jeenyihiisa gaartaa waa gad aan la filanayn caku guuga la joogaa gashaanti baa la mehershaa hadalle ii la guurshaa soo maahmaah guuna may odhan laga gudubiyey sabankaas maxaa gabar qurxoonoo reer gaana dhalay oo garaad yahay awowgeed sharaf guudka loo suray guxuush iyo duqliitiyo midaan geyin la caqalqalay oo ciilka gaamuray galabta iyo leylkii ilintii ka gobo tiri intaan hogo tusaalaha cilmi garashadayda iyo ku ningaxay garaadkay waxaan oga golleehay beerlaxawsi ima gelin gobaad kama hinaasini ha yeeshee garaadow taytalkayga lama garan iyo waxaan gaaru leeyahay wiil geela raaco geesleyda ariga cilmiyada gudbaayee caalamkuo dhangaareen ka yaqaana geel raac iyo gaban akhyaaroo baakistaan gunteedaas injineerin dhowr goor xidigaha ugoosh iyo gaariyaal samayn iyo fiisigiska guuriya labadaa isgarab yaal gar alle abwaanow loolan ma isla gelayaan gobaadna may u siman yihiin garaadkii saliimihii maya garashadii yidhi washington gunteedii kan ka goohay viilan waa gudinaya daabkeed oo gid wax isma dorshaan gaban yurub ku nooloo gebigeedba noloshii raadkeedu kaga go-ay gobol madaxa xiiriyo gurac cayrta liitiyo magac gaala bixisiyo goldon iyo diyeegiyo jaan uu firkeen gelin facebook ku soo gala ninka gabawartaayaal gabalwaaqla ugu dhacay wuxuu galo wuxuu gudo wuxuu gooyey laba arag iyo wiil geyfanaayo baakistaan gunteedaas guuto noo horkacayoo loo suray garaadaha garbihiiyo kuleetiga bilad aan la gaarin diblomaasi guun oo siyaasadaha noo galay digtoor garasho dheer oo bukaankii dhib gaartaa qaliin ugu gargaaro gurda bixiya weligiis labadaa isgarab yaal gar alle abwaanow gobaad ma u siman yihiin garaadkii saliimihii maya garashadiiidhi waa gunaanadkaygee gobaaday dhambaal baan galeyrkuugu dhiibaye waa dardaaran guunahay iga gunud fariimaha adiguna gobaaday gacal hooyaday iyo gabar ilo walaal iyo garabkaygii baa tahay masiibada gudbaysaa rabigeesta kaamari gobolkaad ku nooshahay guulahay ku nabad yeel oo guulayso weligaa afartaa gujeeyo waa gunaanadkaygoo ku gaabiyey mareegtee abwaanadii gabyaayow yaan gogool la ii dhigan cafis iga gelinsada aad buu u mahadsan yahay cabdirabbi bashiir guuleed oo dalka bakistan inooga soo diray maansadaasi haddii aynu aadno dhinacaas iyo qaaradda yurubna hal abuurka ku nool dalka norway siciid jaamac maxamuud ayaa isna maanso kale halkaas inooga soo diray maansadu gam weeyo waa gebagabowdo arar waa ka gudubtay amranay balila garo yaxya gacal lahaygow adduunyadaba gebigeed garaantan ka gudubto yurub goonyaheediyo aasiya gunteediyo weyd hawska gaadho gobaal loogu magac daray adaa golaha keeno taariikhdayba kuu gelin hal abuurka gebigii anna waan ka gaarahay gabayada salka u dhiga xarafooda guddoonsada goor horaanba soo idhi saabkii gunnaan jiray haantii lasoo geli gurgurshaha ayaa sida gacmihiina kala haray afartaa gurfeeye saaxiib gacanta ii dhib waxaan goonni meero gudcurmaare ruuglaha marba gogosha diido isu geeyo heellada norway kasoo galo garnaylkana afaysto marba talada geeskay gabayada kusoo xiro kaftan godob la-aaneed waa gabagaboobo garwadeenka jiiftada ayaa soo gudbinayee jaalayaal guddoonsada guntay oo haddana furay salaan guurti leedahay gaarisa u sii qaad saylac goonyaheediyo godin labana sii mari dooxadii garowgiyo guriceelna gaabsii gobannimo kusii hoyo gabilay harkeedii xamar goofafkeediyo kismaayana usii gee gacar iyo xigaal baa gees weliba jooga wixii angab soo idhi gacanqaad ayaa furan farjaroo gudbinayiyo sahra guud haldhaalay iyagu waa ka gaaroo garabkayga midig iyo gacmahayga weeyaan waxaan uga gol leeyahay afkeennay gargaareen gobaad baa markhaantiya
waan gartay hal abuurrada kala duwanay markii ay maansooyinkaasi soo tiriyeen ayaa maansada ugu dambaysa waxaa gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka ka soo diray hal abuur lagu magacaabo daahir cali dhuux wuxuuna leeyahay inantii gobaad markii ay farriintii ugu dambaysay toddobaadkii hore soo dirtay hee london way ka tagtay oo way dhaqaaqday oo meel kale ayay ku dayacan tahay ee war badan inantii ha laga raadiyo oo haddii silsiladu ay dhammaatay inantii yaan la ilaabine bal inantii si dhow ha loola socdo yaxyow gabanadan diday geesaha adduunyada gabayada ka dirayee gobaad gacaladeedii ama goobiddeedii su galabdidaya codka maansadaadiyo ma ay galan ujeedko goof aan biyo lahayn bay wadamaha gafreenoo waa iska gebiya raaceen guuraysta maandhow odaygaasa baxay iyo guun abwaana mooyee ruux kastaa ma galan karo goobada guntanahee galgalbixinta waagiyo xilligeed aan gaarne ha ka daadin weligaa gobaad doonideedii inkastoo gabdhaha qaar odayada guhaadsheen gabdhaha inay ka boobaan garab inaan ku siiyo ku gargaaro maahee giniyaalan haystiyo geel ka bixinan maayo kaa gadanan maayee aanu wadajir goobne soo xiro guntiga xoog baqalyada gudaysiyo gallayr baan u dirayoo gorgor baa ku maqanoo gudgudaan warkeen idhi geeri iyo midkoo nolol gabood gobaad waxay ku sugan tahay geesta orod u yaacii midba goor udoonkii waayo goobiddoodii guro iyo halkii godan geesaha adduunyada markay gacanta mariyeen xaqiiq waxay ku gooyeen aniguna garwaaqsaday yaxyow gacaaladaadii gabadheed jeclaatee garashada qalbiga iyo wadnaha kugu galoolayd guri inaad yegleeshaan kuga ballan idiintiil balse guuldarrada timid gudcurka iyo mugdiga baas idinkala dhex galayood galay qabatay weydana kama gooshin ciiddo suudaan gunteediyo saxaraha ma gaarino magafuhu ma haysto doomaha giriig iyo tahriib yurub ku geeyana toonka guuxyadii yidhi ama beenta guursaday galoof olol ka soo qaad afareegurkoodiyo tix waxay gurbinayeen halkaa taa ku gunudoo sheekada gunteediyo halkaan uga gol leeyahay aan kuu taabta goboodee gooriyo ayaanbaad deris gaara tiinoo gobaad waad is aragtaan balse waadan garanayn oogaday ka guba toogankii baa ka doorsamay galashiyo xusuus ma leh gariir bay ku luudaa waa iska gowra socotaa ilaan ruux la gowracay awood waa u galgalashee kama bayrta geedaha iyadoo gacmaha iyo lugaha la goodo gardaduubu xiran bay bay goob xun taallaa god balaayo qodataa galalaati lagu rido guntiisay ka oydaa giddi habar dugaagoo gaaliya islaam laa geesaha ka galayoo googoosanaayo hilibkii gigayo ishay guluc ka siisaa say garab ma aragtee gabka lagu sameeyiyo gardarraday u dhimatay galiiryada waxgo cabtaa guriga hooyo joogtiyo marwo maaha gaariya niman guursan baa qaba gaadiya bareeraba gashi bay u tahay balo cadowguuna ha helay aad buu u mahadsan yahay daahir cali dhuux oo ku sugan gobolka ohio ee dalkan maraykanka dhegaystayaal intaas waxaa ku soo afmeerantay silsiladdii gobaad haatanse waxaa naga xasuusina in aan bilaabi doonno silsilad kale oo salka ku haysa waayaha nolosha dhallinyarada taas oo aan fursad u siin doonno inay ka qayb qaataan dhallinyarada aan wakhtiga u helin in ay door ka ciyaaraan silsiladdan iminka sii dhammaanaysa haddii aad jeceshahay inaad silsiladda cusub iyo habsocodkeeda aad wax ka ogaato fadlan farriintaada noogu soo dir somali at v o a news dot com haddii aad xiisaynaysid inaad dhegaysato qaybihii hore ee silsiladdan dhammaatay ee gobaad fadlan ha moogaanina inaad booqataan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali dot com adigoo qaybta barnaamijyadana ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaas oo aad ka heli kartid dhammaan qaybihii hore u baxay intaasna waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ismaaciil xuseen farjar aad ayaad u mahadsan tahay ismaaciil weli stuudiyaha ayaan wada joognaa ismaaciil ow hees dabacsan oo qurux badan dhammaantood adiga qayb yar naga maqashii heestaasna noo raaca
heestu waxay ka hadli doontaa dhinaca een, waayaha nolosha iyo sideeday u kala duwan tahay Ah, iyo wakhtiga iyo waayaha qofku inay qofka dee duruufta ka muuqata inaanay ahayn qofka shakhsiyaddiisi dhab tahay waa garta qof baa laga yaabaa isagoo ladnaan jiray ama madax ahaa ama nooc kale ah maalqabeen ahaa in isagoo dac eh, nooc kale aad aragtid xaaladda si ka yara xaaladdu noqotay si ka yar noqotay marka waxaa laga yaabaa inaad u qaadatid xaaladda uu ku sugan yahay inaad qofkii ku qiimaysid waaba tii la yiri een, adduunyadan waa geedka labadiisa har aad iyo aad marba dhinac buu har ka siiyaa Ereyga hadday ka- maanta halkaan qorax tahay gelinka dambe dhinacii kala qoraxa oo dhinacii hooska wuu soo wareegi doonaa sama aad iyo aad erey kale muhiimka ku jirana waxa weeye ha waxaa laga yaabaa qofkaas oo inuu taladii rasmiga ahayd hayo hay ama go-aankii ugu laakiin aan wanaagsan lagaba dhagaysanayn inaan fursaddiiba la laga siinayn wanaagsanayn markaasuu leeyahay marka abwaanku markuu qaadayo heestan horta waxay ku dhex jiri jirtay intaan anigu xasuusto beeney waa run eh, riwaayadii la odhan jiray waa gartay marka wuxuu leeyahay mar waxayntu fiicana macnaa inaad waxaysid hadalka weedhaada daciif noqonaysa waa gartay inaad wax tidhaahdid oo lama dhegaysanayo waxaa la dhegaysanaya qof kalaa laga yaabaa oo lacag leh ama oo mas-uul ah, ra'yiga aad hayso ama fikirka aad hayso fikir midaan u aad dhoweyn uga liita haya laakiin lagu dhegaysanayo gacantiisa hadlaysa aad iyo aad marka saalax qaasim ayaynu bal dhegaysanaynaa heestaas oo aan filaya dhegaystayaal badani inay ka heli doonaan
waqtiguna casaysana wayuu iyo badan nuga dhalintu wajigaradsanay waqtiguna casaysana wayuu iyo badan nuga dhalintu wajigaradsanay weelkaagu haddaanu buuxin wax sarku ku qaban oga weedhaadu italyara weelkaagu haddaanu buuxin wax sarku ku qaban oga weedhaadu italyaraay walaalka kolay ku tahay baryadu weydaysana waxayntu u mar fiicana waxayntuu mar fiicanaa walaalka kolay ku tahay baryadu weydaysanaa waxayntu mar fiicanaa waxayntu mar fiicanaay wanaaggan dumaru gaystay abal hore looga waayey miyay wadhidu iga raacday miyay wadhidu iga raacday wanaaggan dumaru gaystay abal hore looga waayey miyay wadhidu iga raacday wadhidu iga raacday jacaylku rag wirsigiisa waxyeelugu yaqaan warmaha yaa noogu dhiibay jacaylku rag wirsigiisa waxyeelungu yaqaani warmaha yaa noogu dhiibay wadkiiyo noloshuu hayaa isagaa wax bixiyo anna aan wakiishe ilaahay ilaahaygu wanaagsan haddan washoon wajaqay wareerka rabbadda weeye weynow mahaddaada weeye alla weynoo waaxidi alla weynoo waaxidi ilaahay wanaagsanaa haddan washoon wajaqay wareerka rabbadda weeye weynow mahaddaada weeye alla weynoo waaxidi alla weynoo waaxidi ilaahay wanaagsanaa haddan way aragay wanaajiyow i wanaaji haddan way aragay wanaajiyow i wanaaji waddada toosan nagu hagaaji weynu naga dhaaf dembiga oo waddada toosan nagu hagaaji weynu naga dhaaf dembiga oo waddada toosan nagu hagaaji weynu naga dhaaf dembiga oo waddada toosan nagu hagaaji weynu naga dhaaf dembiga oo waxaan filayaa dee qaybta dambe inuu ku dacaystay wixii wixii horeba ilow marka ilaahay buu u noqday ilaahay buu ku tuugaya aad iyo aad runka Waa- riwaayadda ku waa jirto barya eebbe kuma qado aadayd riwaayadda ku jirto marka hore isagoo ladan bay ku matalayeen waa gartay oo aad lacagta u kala daadinaya markii dambe lacagta baa ka dhammaatay markii dambe lacagta ka dhammaatay hay gebigiisuba isagoo meel fadhiyo dee inuu isla hadlay ma garanaysa oo dadkii lacagta uu ku qubi jirana ay dadkii yara oo dhan quursanayaan xaaskii ka dhaqaaqday wixii oo dhan la quudhsaday dib u heesantiriyey marka haddaad lacag haysato quurs halka ma imaan karayo miya Hee, caashu aad baa lagu daba ordaya
saalax qaasim naaji ayuu ahaa codkaasi macaan ismaaciilow dad badanaa laga yaabaa inay yidhaahdaan wax badan waata dhegeystayaashaan u haye.
daynaynaa doodaasi dhexdooday taallaa saalax qaasim ayaa heestaasi ku luqeen ismaaciil waxaa kaloo naga xusuusina een, maalintii daraad ahayd ee khamiista haye samay horta khamiisti khamiis mise jimcay ahayd waxa weeye jumca dorad maalinta ka horreysay waa jimcay ahayd waxaan dhegeystayaasha usii daynay hees la yidhahda maalinta khamiis waa saxsan tahay bay ahayd.
waa khamiisti miya Mm.
hees la yidhahda laba qeyd ayaan dhegeystayaasha usii daynay heestaasi marka dhegeystayaal badanaa ka dabimid waxay yidhahdeen in qadar yaraan kasii daynay marka waxay yidhahdeen heestaasi muddo maanaan maqal haye waanad nagu kala goyseen haye marka inagoo dalabka dhegeystayaasha gaar ahaan dhallinyarada barnaamijkan ku xirnan ugaba talagalnay ayaan usoo qabanaya marka yaa marka qaada waxaa ku luuqaysa aslam maxamed iyo haboon cabdilaahi ayaa isweydaarsanaya labadaba allah u naxariisto marka heesta laba qeydaan wada dhegeysano oo dhegahana u dhigno qudhaada si fiican u dhegeysa ismaaciilow
badowgaasi dhoohane oobadu ku raran tahay adigan ku dheehane adhuraya hadalkee badowgaasi dhoohane doobadu ku raran tahay adigan ku dheehane ka dhuraya hadalkee gormaad dhaqaale dhamkaysaynayay gormaad dhaqaale dharka hortaynayay gormaad dhaqaale dhamkaysaynayay gormaad dhaqaale dharka hortaynayay markii aan ku dhinaacimi dhabanada qabsadaayo ka faaray badowgaasi dhoohane doobad uu ku raran tahay adigan ku dheehane ka dhuraya hadalkee badowgaasi dhoohane doobad uu ku raran tahay adigan ku dheehane ka dhuraya hadalkee gormaad dhaqaale dhamkaysaynayay gormaad dhaqaale dharka hortaynayay gormaad dhaqaale dhamkaysaynayay gormaad dhaqaale dharka hortaynayay markii aan ku dhinaacimi dhabanada qabsadaayo ka faaray anigu yee markii aan ku dhinaacimi dhabanada qabsadaayo ka faaray anigu yee miidu laba qayd dharkiya dhaqaalana aad ka ron tahay miidu laba qayd dharkiyahay dhaqaalana aad ka ron tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani hee ayadani ayadani hee ayadani ayadaniga iga dhimatee miidu laba qayd dharkiyahay dhaqaalana aad ka ron tahay miidu laba qayd dharkiyahay dhaqaalana aad ka ron tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani hee ayadani ayadani hee ayadani ayadaniga iga dhimatee
heestaasi laba qayd waxay gebagabo u tahay guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo
kudhisnayn cilmiga oo ad isaga dhawaaqade wandhaliilayinan yahay hadalkaad dhahayso
This program has come to you from the Voice of America, Washington.